raxmaan iskuur mushaaradii muqdisho waa salaamay dastuurka muhiimadiisa waa muhiimada qaranka iyo dib usoo yegleelidii soomaaliya ayuu muhiimadiisa tahay marka barnaamijkii qorshihii hiigsigii dib-u-eegista dastuurka aan ka shaqeynaynay faysaskii sii hore oo dhammaaday hadda waxaan gelaynaa fayskii labaad oo ah bulshada sidii loogu dhaadhicin lahaa sidii loo gaarsiin lahaa sidii loo degmo iyo deegaanada soomaaliya oo dhan loo waxayn lahaa marka waxaan sameynay toddobiiyo tobankii ilaa sagaal iyo tobankii atoba barkaan oo maanta aan aan furnid baa ka horreeyey oo ah tababarka tababarayaasha la yidhaahdo dadka saraakiisha sarsare oo maamul goboleedyada wasaaradaha dastuurka iyo hay-adaha dastuurka ka shaqeeya iyo dad khubaro ah oo si aan ku tababarnay oo saddex maalmood dadkaasaa marka qaarna goboladii ka imaadeen qaar gobolka banaadir ahaayeen kuwiyaa markaa tababarkii kuwii la tababaraa maaragta inay gaarsiiyaan deegaanadii aan ugu talagalnay midkaan maanta wuxuu ahaa qeybtii dadkii tababari lahaa oo gobolka banaadir iyo iyo iyo gobolka banaadir gobol gobolka banaadir iyo maanta waxaan u qabanay iyo wasaaradaha dastuurka iyo dibulshisiinta iyo waxyaalahaas oo federaalka ku lug leh sida wasaaradda arrimaha gudaha xubno ka yimid aa ku jiray wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda warfaafinta jaamacadda ummadda ayaan u sameynay si gobolka iyo gobolka banaadir gobolka banaadir si uu asagana mataqaanaa degmooyinka toddoba iyo tobanka degmo loo gaarsiiyo oo dadkaas waxay ahaayeen aan tababaraynay dadkii tababari lahaa dadkii dadka gaarsiin lahaa wacyigelintii iyo iyo iyo barnaamijkii samayn lahaa ahaayeen waay marka dadka tababarka uu bilowday waxay ka socdaan federaalka wasaaradaha muhiimka ah oo aad u aragteen inay dastuurkan baahintiisu qeyb ka qaadan karaan iyo gobolka banaadir dad tababarayaala oo aad ugu talagasheen inay dadka sii gaarsiiyaan degmooyinka ha degmooyinka sii gaarsiinaa marka tababarka aslan waa waa afar maalmood laba maalmood waxaan ugu talagalnay hay-adaha dowladda oo oo wasaaradaha iyo iyo gobolka banaadir iyo jaamacadda ummadda iyo jaamacadahaas dad ka socdo hadhowtii fulinahayo barnaamijka laba maalmood kadib waxaan u bilaabaynaa iyagana laba maalmood oo tababar ah bulshada rayidka oo noocyadeeda kala duwan iyagana xubno warqadaan u dirnay oo daday soo magacaawdeen dadkaasa iyagana la tababaraya dadkaasa iyagana noqon doono dadka fulinahayo wacyigelinta iyo iyo waxaa la yidhaha waxbarashada madaniga ah in wada shaqaynahayaan dadkan oo hadda maanta aan tababaraynay waay waxaa kaloo cabdishakuurow maamul goboleedyada dhanna sidaan oo kale ayay ka dhacaysaa bishaan aakhirkeeda puntland iyo iyo iyo iyo koonfur galbeed iyo way ka dhacahayaan iyo iyo jubbaland hal maalin ka wada dhacahayaan tababar noocaan oo kale oo iyagana dadka inta aan ku tababarno xagga tegay u sameynahayo dadkii deegaanada hoose iyo degmooyinka gaarsiin lahaa marka barnaamij oo midaysan waayo mashruuca olaolaha dastuurka lagu qabatirahayo qeyb ka tah marka dadka tababarada aada siinaysaan kuwa hadda u bilowdeen iyo kuwa la gaarsiin doonaba ma dastuurkii ayaa la barayaa maxaa la baraya
waxa dadka la baraya waxaa waayo dastuur muxuu yahay muhiimada uu u leeyahay qeybaha uu ka kooban yahay bulshada baahida iyo iyo iyo meesha uu uga qayban yahay dowladnimada iyo iyo iyo iyo iyo nolosha bulshada ayay dadkan ay qaadahayaan qaabkii marka hadhowti wuxuu noqon doonaa qorsho ayaan loo dejin doonaa oo ah miidiyaha la marsiin doonaa noocyadiisa kala duwan su-aalo qaab su-aalo oo jabtar jabtar ha noqdo qayb qayb ha noqdo marka hore laakiin wacyigelin oo ah hanuunin wixii la dhihi jiro oo kale oo dadkan loo sheego horta dastuurka in in in horta wuxuu yahay dadka soomaalida aqoon badan oo ma laha qaara waxay aaminsan yihiinba inuu diinta iyo shareecada iyo islaamka iyo waxa kasoo horjeedo laakiin sidaa ma aha dastuurka waa noloshii w xayaatadii noloshii nidaaminahayo waa xeer soomaalida waxay maahmaahyaheeda kamid ahayd dadkaan xeer lahayn waa xoolaan xaro lahayn macnaheeda waxay tahay wixii lagu heshiiyey oo bulshadii soomaaliyeed oo burbur ku dhacay oo kala tagtay dib laiskugu soo celinayo waxawaaye qaabkuu dhaqan dhaqaalaheedu noqonahayo qaabkuu siyaasadeeda iyo nidaamkeeda dawliga uu noqonahayo waxyaalahaas oo dhan federaalka la qaatay noocaan qaadanaynaa waxaas waaye waxaana uu bays u ah inuu ku salaysan yahay shareecada islaamka iyo dhaqanka wanaagsan oo soomaalida ayuu ku baysgaraysan yahay marka dadku waxyaalahaasa loo sheegahayaa marka ra'yigoodii iyo sidii ay ma aragtay oo ugu darsan lahaayeen ayagana fikirkoodii ayaa laga doonahayaa marka kadib waxaas ka soo baxaan aan sharci iyo dastuur iyo wax wadabaysan aan u bedelayna waayo marka ugu dambeyn adoo bal iisoo koobaya wasiir wejigii hore aad soo marteen iyo wejigan waxa ay ku kala duwan yihiin iyo gulihii wejigii hore ee wasaaraddu ay samaysay laga gaaray bal adoo inoo soo koobaya waa waad mahadsan tahay waxaa weji hore wuxuu ahaa weji isfahan dabeecada camalka shaqada aan qabanayno inaan fahano hay-adaha oo nagala shaqeeyo sida guddiyaasha guddiga madaxa banaan iyo guddiga kale oo la socodka dastuurka baarlamaanka wasaaradaha dastuurka maamul goboleedyada hay-ad kasto iyo cid walba oo oo barnaamijkan qayb ka ah inaan horta wada hadal galnay inaan heshiis galnay inaan isfahanay inaan goboladii maamul goboleedyadii oo dhan aan dhammaantood soo aan soo wada marnay inaan dejino qorsho qabyatirka dastuurka ah oo lagu qabyatirahayo oo dhamaystiran oo loogu talagalay muddo laba sana in lagu qabyatiro waxa la qabanahayo marka shaqadan hadda aan fulinayno aan bilawnay wixii aan kusoo heshiinay oon soo meel dhignaa hadda aan baratig in la fuliyo ayaan bilawnay marka barnaamij oo aada u wanaagsan waayo oo sida xaqiiqatan aan muddadii aan soo wadnay isla soo gartay dadkii shaqadii ka wada dhexaysay sidii laisula jaan qaadi lahaa sidii shaqada loo kal leeyahay cid walba roogka ay ku leedahay uu ku caddaa qorshahaas iyo iyo heshiiskaas iyo iyo iyo barnaamijka aan horey usoo wadnay ayuu ahaa mashar hore kana laakiin waa shaqadii rasmi hoos loo galahay waay waa mahadsantaha kusimaha wasiirka dastuurka ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka ee xukuumadda federaalk soomaaliya doctor xuseen cabdi cilmi ayuu ahaa waa ku mahad celinayna mudan wasiir aada iyo aada mahadsantaha